ciidamadu noqdaan ciidamo la yaqaan oo mushaarka la siiyo ciidamo dusha iska saaran oo tiro badan oo aan la arag ma rabno waxaan rabnaa haddii rabiid mashalayba khudbadeedi ku jirdhay in la helo system ciidanka mushaarkiisa lagu siinayo shaqaalaha mushaarkiisa lagu siinayo qof waliba bangiga uu ku leeyahay uu ku leeyahay akoon ku leeyahay lacagtiisa halkaa loogu dirayo markii kadib wasaaradiisu ay soo gudbiso systemkii madho waxaasoo dhan waxaan ku keeni karnaa innagoo canshuurta shacabkuna bixiyo wasaaraduna ka shaqayso waxaan ilaahay idankiisa aniga iyo ragga saaxiibaday ah oo cusub shaqaalaha wasaaradda u ballanqaadaynaa inaan wada shaqaynayn